marka koowaad waxa weeye in kharbudaad dhaqaale ay samayso marka labaadna waxa weeye in ay ku gacan sarrayso maxaa la yidhaahdaa iyadu dalka yaga gudihiisa marka saddexaadna waxa weeye xogta aanu anagu leenahay oo telefoonadeenna ah inay hesho oo nagaga sarrayso nagaga gacan sarrayso xog ahaan intaas oo arrimooda isla socoto weeye waxay la mid tahay duulaan occupation ah qabsasho qayb ka mida dalka soomaaliyeed oo duulaan ah iyo isticmaalgelin qayb ka mida dalka soomaaliyeed weeye marka xalkii baa haray aniga waxay la tahay mushkiladdu waa caddahay mar haddii mushkiladdu caddahay catow uma baahna waxay u baahan tahay tallaabo cad in laga qaado tallaabadaasi laba heer saddex heer weeye heer waxa weeye dowlad goboleedka jubbaland inay tallaabo cad ka qaado arrintaa ay kala xisaabtanto ciidanka halkaa ka jooga dowladda kenya oo ah xisaabtannaba oo la soo taago dadkii dembigaa galay oo haddii alla ku ran yahay dadka ay laayeen iyo yacni lacagta hadda lacag keliyaa la sheegayaa wadabow dadka la laayey dad baa la laayay naf baa baxday oo lacag ka qiimo badan dad shaqaalaha baa la laayay soomaaliya somali citizens muwaadiniin soomaaliyeed baa la laayay haye so ma ahan weerar qaawan soo maaha waa act of war waa dagaal wey kow heerka labaad waxa weeye dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa janalada diblomaatiga ah oo kenya loo marayo waa ka weyn tahay arrintu waxa weeye ashtaka caalamiya inay gaarto wey dowladda kenya waa in loo yeeraa oo qadiyadda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo security councilka la dhigo weeye ma ahan ninkii dembiga galay inaad u dacwootid maaha tiraahid adigu marka adaa qaadiya isxukun anugu mandiqaas ma garanayo kenya maxaa looga baqahayaa kenya ma etoobiya inoo mesesh inoo bedeshi booska etoobiya gasha miyaa goormaanse annaga kenya sanka nagaga istaagi jirta ya hadda waxay sameeyeen guddoomiyeesa ad ogtihiin iyo xildhibaano waxay soo celiyeen heshiiskii ay ka way ka baxeen ahaa muxuu ahaa in la dego meesha la yidhaahdo isheeg wajeer macnaheedu uu yahay haddaad soomaaliyeed wax kharibaysaan wajeer baa soomaaliya leedahay isku khariba macnaha macnaheedu waxay arrintaasi qiraysaa dhulki soomaaliyeed oo lixdan iyo saddexdii dowladda ingiriisku ku wareejisay inay weli tahay dhul soomaaliyeed ha noo soo gooyeen dhulka yaga maba marayno mana rabna iyaga dhulka yaga ha noo soo gooyeen iyo dadka yaga tallaabooyin badan oo dowladda soomaaliya ay qaadi karto arrimaha ay kaga jawaabayso ilaa hadda kama hayno annagu waxaan ka haynaa ma jiraan wajeer maxay ka qaaday tallaabaday ka qaaday maxay tahay qaadka waa in la joojiyaa diyaaradaha imanayana waa in la joojiyaa soo maa ayadoo qaynayso marka qaniinyo qaniinyaa kaa fujisa anugu reer mudug baanahay annagu waxaan dhahnaa qaniinyo qaniinyaa kaa fujisa dowladda kenya waana qaniintay waa inaanu annaguna qaniina baryo male caalamka laysma baryo waxaa loo baahan yahay arrinta magdhowda arrinta magdhowga waxaa la qabanayaa waa lebalka saddexaad weeye sharikadaha iyo dadka soomaaliyeed in la qabto looyaro la qabto oo markaas wixii kharasha iyo wixii khasaaraha oo ay dhigtay naf iyo maal looyaradaasi ay ku ogaan dacwo ama ha noqdeen kuwa internationalah ama ha noqdeen within kenya looyaradeeda ha noqdeen ama kuwa soomaaliya ha noqdeen maxkamadaha soomaaliya inta laga dacweeye markaa in loo gudbiyo la yiraha intaasaa laydinku leeyahay k d f ciidamada kenya iyo dowladda kenya intaasaa ku hel war walaalayaalo waxaan haddaan kusii soconno wallaahi bilaahi tallaahi kulligayaan la qabsanaya waa ka waa ka qarsoomaynaa khariidada caalamka maabka caalamka waa ka qarsoomaynaa waxa aanu hursanayno dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide nin dharbaaxa eedoo dugsaday dhaqayadeed maali cid cid baa suurtowda inay soomaaliya inay maya yaan yan waxaas ma jiraan aadan haddii kaasi uusan jirin waa ku xadgudub qarannimada iyo siyaadada iyo madax bannaanida dalka soomaaliya in ciidan aan heshiis ku joogin intuu dalka soo galo haddana inuu dalkii soomaaliya gudihiisii hantidii ku burburiyo waaba xadgudub ka sii weyn hantida la sheegaya ayadoo hantidu weyn tahay oo dad soomaaliyeed hantidood tahay ayay haddana waxay tahay ciidankaasi xadgudub ay u geysteen madax bannaanida dalka soomaaliya iyo jiritaanka arrintaas marka aniga waxaan leeyahay kama madax bannaana kamana madax bannaanaan karto ciidamada amisom waayo iyaga weeye ciidanka lagu soo hoos dugaalayo meesha koowaad oo in lala xiriira ay ahaydna waxay ahayd taliskooda soomaaliya jooga ciidamada kenya taas waa kow anigu waxaan leeyahay warqad official ah waa in loo qoraa taliyaha ciidanka amisom oo uu ka soo jawaabaa annagu inaan u cudur daarno maahan in ciidankaasi uu ahaa ciidanka amisom iyo in ciidamo kale ay yihiin waxaaba caddaanaysa arrin kasii weyn baa arrinta imaanaysaba waa kow qodobka labaad baarlamaanka soomaaliya inuu dhallaacayn ka soo saaro arrintaas iyo cambaarayn falkaas fal qaldan oo xuduudda soomaaliya hanti soomaaliyeed lagu geystay inuu yahay qodobka saddexaad inaan dalbanno magdhow labada milyan iyo shanta boqol oo kun oo soo- oo hantida soomaaliyeed ah oo koob iyo tobankaas goobood loo geystay magdhowgoodii ma ahan baaritaan keliyahe in dowladda kenya la weydiisto inay magdhow ka bixiso oo guddo hantidii ummaddaas lana weydiiyo sababta lafteeda ay arrintaas maadaama dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudihiisa shirkado soomaaliyeed oo ruksad u haysta inay ka ganacsadaan ay ay ku bur- ay ay ku burburiyeen hantidoodii arrintaasna runtii aniga waxaan u arkaa inay tahay arrin xadgudub ah dowladda soomaaliyeedna xadgudub ku ah dadka soomaaliyeed oo ganacsanayana xadgudub ku ah dadka la argagixiyey oo maaragtay qaraxyadaas lagu geystay hay-adihii sarfiska u sameynayana inay xadgudub ku tahay meelaha qaarkoodna laba sheegayaba in shirkad kale oo dalkaas laga leeyahay isgaarsiinteeda iyadoo loo danaynayo inba shirkadahan loo burburinayo oo tartanka iyo competitionka shirkadda soomaaliyeed ee hormuud ay la gashay xuduudda oo laga isticmaalo teleefanno kale oo dalkaas ah inba loo cuuriyaaminayo arrintaasna waa la sheegay marka arrintaas baarlamaanku si adag inuu statement uga soo saaro wixii wasiirka dadaalka ay wadeenna la sii wado laakiin dhanka amisomta in loo weeciyo ayaan qabaa maadaama xiriirka labada dal uusan ayaamahan dambe uusan isku fiicnayn laakiin ciidanka amisom ayay ku soo hoos dugaaleen ama waaba ciidanka amisomta lafteedaba meelaha qaarkoodna ciidanka amisom inay yihiin baaba lashee- la- naloo sheega annaga nala soo gaartayba marka arrintaasaan kusoo gabagabayn lahaa waxaa la rabaa waxaa weeye oo aan doonaynaa totaalminta ciidamada kenya mar haddii gaboodholka intaas la eg ay yimaadeen ciidamada kenya tillaabada ugu horreysa oo xukuumadda ay qaadayso ayadoo u marayso mandateska iyo sharciyadda amisom u marayso waa guud ahaanba in lagu- dalka laga saara waa in laga saaraa dalka boqol mar ayaa xadgudubii ay dhaceen waxaa la leeyahay waa ciidan soo galay iyo ciidankii joogay ee amisom ma la kala garanayo mar haddii dalkaas cilaaqtan intaas la eg uu nagu hayo dalkiisi inuu ee ciidankiisi inuu sii joogo dalkeenna sharci ma noqonayso annagoo oo marayna kanaalada caalamiga iyo sharciyada caalamiga marayna waa in ciidankaas laga saaraa dalkeenna arrinta eh, muxuu ahay hormuud iyo somtel muxuu ahay eh, lagu burburiyey waa arrin ganacsi safari ayaa la rabaa in kismaayo laga dhegaysto oo la- lagala hadlo oo muxuu ahay maamulka ka joog bal fiiri idinka xukuumadda kale waxaan eedaynaynaa hadda ani anaa ana eedaynay maamulka meesha joogo weli kama uusan hadlin hal ateen oo la jibiy hal maalin hal maalin kama uusan hadlin ma- maamulkaas daad macnaheedu waxaa weeye annaga kenya wax allaale waxay nagu samaysaba raalliyaan ka nahay dulaysi intaas la egna dalkeenna ma xamili karo walaalayaal waa in qaraar dhaba baarlamaanka uu ka soo baxaa oo looga saarayo ciidanka kenya dalka oo awoodaha dowlad goboleedyada ihaanada noocaana geysanaya tilaabo looga qaadayo waa inay soo baxdaan